إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday xere ciidamada kenya kaga sugan yihiin gobolka mandheera madaxweynaha dowladda federaalka ayaa mar kale ku celiyey inuusan etoobiya u diidanayn badda soomaaliya dhakhtar ku sugan gobolada waqooyi ayaa sheegay in boqolkiiba konton daawada taalla goboladaas ay tahay mid been abuur ah xukun dil ah oo lagu feliyey askari ka tirsan ciidamada taabacsan dowladda federaalka ayaa ka dhacay fagaare ku yaala walaayada islaamiga ah ee galgaduud walaayada islaamiga ah hiiraan ayaa ceelbiyood ka qoday deegaanka biyoneef ee gobolkaas waxaa bajaajleyda muqdisho ka soo yeeraya cabasho xoogan kadib markii ay dowladda federaalk oo ka dalbatay lacago aysan bixin karin etoobiya ayaa qaybo ka mid ah xuduud beenaadka ka samaysay dhadhaaqyo ay ku muujinayso inay xiriirka u jirtay dowladda federaalk lana tacaamulayso maamul goboleedyada
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisiin askarta kenya ka samaysteen gobolka madheera wararka ka imaanaya gobolka mandheera ee dhulka n f d ayaa ku waramaya in ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar ku qaadeen xero ciidamada kenya ka samaysteen deegaanka ceel raamo ee hoostaga degmada ceel qaalow ee gobolka mandheera dagaal in muddo ah socday ayaa halkaa ka dhacay intii uu socday dagaalka waxa uu dab xoogan ka kacay xeradii ay ku sugnaayeen ciidamada kenyaatiga taas oo muujinaysa inuu gaaray khasaare kala duwan ciidamada kenya ee ku sugan gobolada muslimiinta ah ee gumaysiga ku jira ayaa waxa ay la kulmaan weeraro joogto ah oo kaga imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab maalin ka hor ayay ahayd markii dagaal ka dhacay magaalada ishaagaani ee gobolka laamo lagu diray laba askari oo kenyaan ah halka kuwo kalena lagu dhaawacay madaxweynaha dowladda federaalka ayaa mar kale ku celiyey inuusan etoobiya u diidanayn badda soomaaliya warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali xasan sheekh maxamuud oo ah hogaamiyaha dowladda federaalk ayaa mar kale meel madalah ka jeediyay hadal uu ku beerlaxowsanayo ra-iisul wasaaraha etoobiya uguna muujinayo inuu ixtiraam weyn u hayo rabitaankiisa ku aadan badda soomaaliya xasan waxa uu cod dheer ku sheegay inuusan kasoo horjeedin in etoobiya qaadato badda soomaaliya balse uu su-aal ka qabo sida ay kusoo gaarayso iskuma haysano annaga iyo etoobiya etoobiya inay badda gaarto iskuma haysano dagaal naga dhexeeya annaga etoobiya oo soomaaliya etoobiya ay bad u diidan tahay maaha waxaan isku haysanaa waxay tahay etoobiya siday badda kusoo gaaray mucaamilaadka ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo u adeegidda shacabka reer etoobiya wax broblema oon ku qabno ma laha sida qawaaniinta caalamiga ay qabto inaan u wada mucaamilno wixii dee kalsooni iyo is sii wanaag iyo isku kalsoonaan badan iyo wixii waxaas wanaag wanaag wanaag unbuu sii dhalaaya ka yimaado mustaqbalka ah waa meesheeda laakiin maanta soomaaliya intaas ayay diyaar ula tahay waxa uu adkeeyey hadalkiisii hore ee ahaa inuu munaasab u arkin in muuse biix uu etoobiya u saxiixo badda soomaaliya balse etoobiya ay bad heli karto iyadoo soo weydiisatay dowladda federaalk iyo xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalk waxa uu baaq u diray beesha caalamka isagoo codsaday in mowqifkiisa ku aadan in etoobiya ay hesho qaybo ka mid a badda soomaaliya etoobiya ayaa toddobaadyada soo aadan doonaysa inay heshiis rasmi ah u beddesho islamarkaana dhaqangeliso is-afgaradkii ay ka saxiixtay muuse biixi si ay u saldhigato badda soomaaliya dhalinyarada baraha bulshada isticmaasha etoobiyaanka ayaa aada u hadalhaya badda soomaaliya iyagoo samaystay sawiro mala awaal ah oo ay kasoo muuqanayaan etoobiyaan badda ku sugan xeebaha soomaaliya dhakhtar ku sugan gobolada waqooyi ayaa sheegay in boqolkiiba konton daawada taalla goboladaas ay tahay mid been abuur ah sakariya cumar ayaa ka waramaya
tictor saadaq samatar oo waraysi siinaya iyo warbaahinta ayaa sheegay in dawooyinka yaalaha deegaanada uu ka arrimiyo maamulka somalilan ay boqolkiiba konton yihiin kuwa dhacay islamarkaana halis badan ku haya bulshada ku dhaqan deegaanadaasi wuxuuna sida uu tilmaamayo arrinkaasi u sababeeyey iyadoo dawooyinka lagu keediyo goobo aan munaasab ahayn iyo dawooyinka loo soo waarido deegaanada uu ka arrimiyo maamulkani oo tayadooda ay aada u hooseyso wuxuuna intaa kusii daray in dadka qaar ee ka ganacsada dawooyinka ay yihiin kuwo aan aqoon u lahayn waxa ay bulshada ka iibinayaan aad baan u qiirooday runtii oo weliba markaan aan tagay storageka meeshan ay ku keydiyaan dawooyinka ilma ilmaaba iga qubatay runtii oo marka runtii waan waan aad baan uga qiirooday dee waxaan ku arkay inayna inayna dee si wanaagsan dawadii loo keedina because eego waxaad fahamtaa eego ganacsigu iminka haddaad maryo ka ganacsanaysid dee haddaad dawo ka ganacsanaysid isku mid dawadu waa wax wey la yidhaahdo af ingiriisi sensitive ganacsatada qaar baan arkay oo dee xakameyn badan baana jirinoo shalay nin hilib iibinayay mise maryo iibinaya baa isagna dawo soo dejinaya isagoona aqoon u lahayn marka dhibaatadu xaggaasay ka jirtaa runtii waddanka soomaaliya ayaa waxa uu noqday goob loo soo waarido dawooyinka iyo raashiinka dhacay iyadoo ay xusid mudan tahay in arrinkaasi ay kaalin weyn ka qaadanayso dowladda federaalka iyo maamulada uu shisheeyaha ka hirgeliyey waddanka waxaa intaa dheer in dowladda federaalka ee uu madaxda u yahay xasan sheikh ay dowladda kenya heshiis kula gashay inay ka iibiso khayraadka kalluunka ee ku jira badda soomaaliya iyadoo taa beddelkeeda dalka soo gelisay dooriyaha qaadka oo dhibaato ba-an ku haya bulshada soomaalida xukun dil ah oo lagu filayo askari ka tirsan ciidan taabacsan dowladda federaalka ah ayaa ka dhacay fagaare ku yaala walaayada islaamiga ah ee galgaduud cabdisamed cabdulaahi ayaa ka waramaya
maalintii shalay waxaa maxkamadda wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ay fulisay xukun dil ah kaasi oo lagu fuliyey nin ka tirsanaa macawiisleyda goob fagaaro ah ayaa waxaa la keenay nin lagu magacaabo cabdi xirsi cali kaasi oo ku magac dheer daanyerow ninkan wuxuu ka tirsanaa maleeshiyaadka macawiisleeda ee ku daaban ciidanka dowladda federaalka ninkan waxaa lagu soo eedeeyey waxaa ka waramaya mid ka mid ah garsoorayaasha xarkada mujaahidiinta al-shabaab oo xukunkiisa ku dhawaaqayey cabdi xirsi cali oo loo yaqaano daanyerow oo labaatan iyo afar sano jir ah asagoo lagu soo eedeeyey in uu la shaqaynayay ciidamada murtadiinta gaar ahaan macawiisleyda gurceel asagoo ku biiray wuxuuna ka mid ahaa muddo saddex bilood ah mushaarka loo ballan qaaday bishiiba waa konton dollar murtadka uu la shaqaynayay daahir xoorey taliyaha ciidanka macawiisleyda gurceel asagoo dhuumashaal ku jiro ayaana la soo qabtay intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay cabdi xersi cali wuxuuna ku jawaabay sida tan aniga oo ah cabdi xersi cali oo labaatan iyo afar sano jir ah waxaan ka jawaabayaa waxa laigu soo eedeeyey waxaana ugu jawaabayaa sida tan waxaan ka tegay dac waxaana ii yeedhay daahir xoorey oo taliyaha macawiisleyda gurceel ah oon qaraaba nahay wuxuuna i dhahay baabuur ayaan kuu soo diraa ii imow waayahay ayaan dhahay inta uusan baabuur ii soo dirin ayaa waxaan helay baabuur gurceel u socda gurceel ayaan tegey waxaa ii yimid daahir xorey wuxuuna igu yidhi ila shaqee waana ka aqbalay waana saddex bilood uu ka tirsanaa maleeshiyaadka macawiisleyda kadib waxaa gacanta ku soo dhigay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo ku dhuumaaleysanaya qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah garsooraha ayaa markan soo jeedinaya xukunka ninkan uu mutaystay iyo waxyaabaha loo cuskaday maxkamaddu markii ay dhegaysatay dacwada eedaysanaha iyo jawaabtii uu ka bixiyey cabdi xersi cali oo ahayd mid qiraal ah fiirisayna maxkamaddu arrinkaas unu bandhigtay shareecada islaamka wuxuu noqday falkaas uu ku dhacay mid gaalnimo ah oo ridnimo ah waxayna maxkamaddu ka soo saartay xukun soo socda xukun kow maxkamaddu waxay ku xukuntay cabdi xersi cali xukun xaduriddo oo dil ah labo xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraal saddex nusuusta loo cuskaday xukunkan waxaa ka mid ah suuratulmaa'ida aayadda konton iyo koowaad qowluhu tacaalaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaa'u bacd waman yatawallahum minkum fainnahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aalimiin laba qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam man badala diinahu faqtuluuh rawaahu lbukhaariy saddex qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allahu wa annii rasuulullah ilaa biixdaa halaath altayibu zaani wannafsu binnafsi wa taariku lidiinihi almufaariqu liljamaca muttafaqun calayhi wabilaahi towfiiq haddana tanfiidkii la gudogelayaa asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
dadka la shaqeeya shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo sidoo kale ciidamada dowladda federaalka ayaa waxaa ugaarsada sirdoonka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasi oo markii ay xogtooda keenaanna ay gacanta kusoo dhigaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadibna waxaa la horgeeyaa maxaakiimta wilaayadka islaamiga ah kuwaasi oo ku fuliya hadba xukunka ay muteysteen walaayada islaamiga ah hiiraan ayaa ceelbiyood ka qoday deegaanka biyoneef ee gobolkaas warbixinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxad cubayd ceelbiyoodkan ay wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ka hirgelisay deegaanka biyoneef oo ka tirsan gobolka hiiraan munaasabadii lagu furayey ceelka laga qoday deegaanka ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada hiiraan odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan dadkii munaasabadda ka hadlay waxaa ka mid ahaa ugaaska beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi wuxuuna dareensiiyey nimcada uu allaah ugu deeqay intaa kadib waxaan rabaa reer biyoneef inaan xasuusiyo inta ay ka sheekeeyeen ee dhib ahaa maanta ilaahay tabaaraka wataala wuxuu idiin qadaray ceelka a aragteen ee quraxda badan ee xaqiiqatan aanan arag aniga meel uu ku yeelay indhahayga aanan saarin quraxda iyo haykalka loo dhisay iyo sida loo naashnaashay ee nin walboo arko intaadan biyihiisa gaarin ay ku deeqayso aragtidiisa ay ku deeqayso waa allah tabaaraka wataala idinku manaystay waxaa iidan xusid mudan biyo waawa isla biyo laakiin biyaha dhadhankooda haddana iyo macaanta ay qabaano xaqiiqatan haddii lagu shubo caagag la dhihi karo waa maysaxa oo rabbaani ah jazaakum allahu khayr sidoo kale dadkii munaasabadda kelimaadka ka jeediyey waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada hiiraan nabadoon mucalim yuusuf mucalim cabdi muuse bacad alxamdulilaahi haddee waxaan u joognaa biyoneef nimcada ilaahay haddii lagu shukriyo ilaahay subxaana wa tacaala waa siyaadinaa almaa'u khayrun min alfi kanzin ayaa ku qoran boorka soomaalidana waxay tidhaahdaa nafta biyo nolosha caano ceelka waxaa ku nool wax walba oo ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray oo makhluuqaadkiisa noocyadiisa kala duwan yacqil iyo maalaa yacqil ayaa ku nool marka nimcadaasi insha allahu tacaala in badan waa laga shukriyey marka reerka guud ahaan ilaahay subxaana wa tacaala nicmadaasi allah u siyaadiyo ugu dambayntii waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa dardaaran dhaxalgal ah u soo jeediyey bulshada isagoo hadalkiisa duco ku soo gebagabeeyey waxaan karaama ku yeelanaynaa oo aan ku hormaraynaa oo magaceenna ku waarayaa ilaahayna isagoo noogolo raalli aan ugu tegi doonnaa difaaca diinteenna u adeegidda iyo u khidmaynta diinta nebi maxmed uu inoola yimid calayhi salaatu wasalaam intaana waa iga furrin walaalaha aan u gudbinayo aad baad u mahadsantihiin ceelkaa meesha ka qodan galabta wixii ka dambeeya biyihiisa dee waa cabnayba ma ogtahay waa furan yahay waxaan leenahay ilaahu biyihiisa ka dhig biyo daawo ah ilaahay biyihiisa biyo daawo ha ka dhigo kuwa dadka u roon allaha ka dhigo kuwa duunyada u roon allaha ka dhigo kuwa ilaahay subxaana wa tacaala lagu caabudo oon ilaahay isaga loogu caasin allaha nooga dhigo ilaahay idinkii kuwa aan gurinoo yaran allaha nooga dhigo kuwa macaanoodoo barakaysan allaha nooga dhigo dad iyo duunyaba kuwii anfaca allaha nooga dhigo wajazaakum allahu khayran deegaano kala duwan oo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ayay horay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu hirgelisay ceelbiyoodyo kan la mid ah
waxaa bajaajilada muqdisho ka soo yeeraysa cabasho xoogan kadib markii ay dowladda federaalka oo ka dalbatay lacago aysan bixin karin faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise cali cabashada bajaajiliyada magaalada muqdisho ayaa isa soo taraysa iyagoona sheegay inay aad ugu dhib qabaan dowladda federaalka waxay sheegeen in laga qaado lacago tirabeel ah aysanna ogeyn wax loogu qaadayo iyagoo intaa ku daray in wakhtiyada ay shaqeeyaan ay aada u kooban tahay bajaajliidan oo cabanaya ayaa waxay sidoo kale sheegeen inay aada uga rafaadeen jagboontiyada lagu baaro gaadiidka
saddex kun afar kunoo mooto hal mar soo istaagaysa waxaa hal qof abaaraya waxaa soo qaadaa shacabaa soo qaadaa dadweynaha u shaqaysaa dadweynahana nooc kastaa iskugu jiraa markii subaxda lasoo kacaayo hadduu rabo xabad koob shaahi u aba damba kaama leh caqabadda mootoleyda haysato ilaaha wax ka qaban kara qof aan si kasta maalin walba aan u sheegna aan ku dacwoona oo dhibaatadana haysa u sheegna waanu ku qoslahayaanba markaa dhibaatadayna sheegno mukeefkoodaa ku jiraan ilmahooda dubidda wada geysteen waxaa laleeyahay toban doorar tuur sharcigaa kuu soo jaraa la dhihi maa sharcigiina laba boqoloo doorar saddex boqoloo dooraray ka dhigeen magaalada muqdisho waxaa ka taagan dhibaatooyin badan oo ay la kulmayaan dadka shacabka ah kaasoo kaga imaanaya dowladda federaalka warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan etoobiya ayaa qeybo ka mid ah xuduudbeenaadka ka sameysay dhaqdhaqaaqyo ay ku muujinayso inay xiriirka u jirtay dowladda federaalka lana tacaamulayso maamul goboleedyada ciidamo etoobiyaan ah ayaa maalmihii lasoo dhaafay lagu arkayay iyagoo ku meereysanaya qaar ka mid a deegaanada dhaca xuduudbeenaadka kadib markii ay dowladda federaalk u ku celisay inay ka maaranto ciidanka etoobiya ciidankan ayaa qalqal ku abuuray degmooyin ka dhaca dhanka xuduudbeenaadka sida balanballe waxaana ay halkaa kulamo kula qaateen saraakiil ka tirsan maamulka galmudug iyo odayaal waxaana ay halkaa kulamo kula qaateen saraakiil ka tirsan maamulka galmudug iyo odayaal taabacsan waxay dowladda federaalka tuseen inaysan dalka xukumin cidda sida rasmiga ah ay maamuladu uga amar qaataanna ay tahay xukuumadda adisababa saraakiisha etoobiyaanka ah ayaa isi soo sawiray ayagoo goosdambeedka ka qoslaya kuna deganaya xasan sheekh sidoo kale ciidamo etoobiyaan ah oo aagga doolow gaaray ayaa iyaguna la kulmay maamul halkaas ugu magacaaban jubbaland iyo odayaal qabqablayaal ah falanqeeyaasha ayaa aaminsan in etoobiya tallaabadan ay ku muujinayso inaysan waxba uga baahnayn dowladda federaalka marba haddii ay iska maamulanayso maamul goboleedyada etoobiyaanka ayaa deegaanada qaar dib uga laabtay kadib markii ay sameeyeen oolatus ay ku caragelinayeen dowladda federaalka taliska ciidamada xabashida ethoobiya ayaa bogga ay ku leeyihiin facebooka ku shaaciyey inay la soo kulmeen odayaal iyo saraakiil taliyaha guud ee ciidamada difaaca dalka kenya katashow habatamo ayaa sheegay in hadafka ciidanka etoobiya uu yahay inay dalka ka difaacaan cadow kasta oo gudaha iyo dibadda ah maamul goboleedyada oo lagu tilmaamo wakiilka rasmiga ah ee etoobiya ayaa iyaguna ilaa hadda aan ka hadal dareenkooda ku aadan heshiis baanaadkii uu etoobiya u saxeexay muuse biixi taa beddelkeedana waxay caburiyeen in bulshada ku nool deegaanada ay haystaan ay dhigaan dibadbaxyo warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa